فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuwaxa waraysiyada oo hadahan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqoon qodobada caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland oo maalinkii labaad lagu laaya duleedka magaalada kismaayo duqayn loo geystay ciidanka dowladda federaalka ee jooga mudug qarax ka dhacay degmada yaaqshiid ee magaalada muqdisho iyo askari lagu dilay magaalada baardheere sidoo kale caawa barnaamijka inta uu socdo waxaad ku maqli doontaan maxaa la dhahay president somalia welcome home gurigiisuu ku soo noqday kiniisadda waa gurigiis ya e m us summer programkiisa camal okay
xasan gurguurta madaxweynaha dowladda federaalka oo la ogaaday kiniisadda uu ku soo barbaaray iyo hay-adaha tababarka siinayey afar iyo labaatankii sanno ee lasoo dhaafay waxaan idiin soo gudbi doonnaa caddeemo laga keenay kiniisadihii uu la soo shaqeeyey wargeesyo daabacay iyo muuqaalada kooxdiisa oo faafiyey aqoon-yahan si qoto dheer uga hadlay ayaan caawa dhuwaxa idinkugu soo gudbi doonnaa haweenka degmada buulafullay oo mujaahidiinta ku wareejiyey lixdan neef oo ari ah iyo agab kale kelimaadkii laga jeediyey munaasabadda ay ku wareejinayeen ayaan idiin soo gudbi doonnaa madaxweynaha imaaraadka oo isbitaalka dubay ku booqday kabtankii lagu dhaawacay weerarkii magaalada muqdisho ee lagu qaaday saraakiishii imaaraadka ahaa xogahaas ayaan caawa dhuuxa idinkugu haynaa ee u diyaargaroobay isagoo faahfaahsan منه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
waa tahay dhegaystayaal mar kale ayaan idin leenahay salaamun calaykum ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo faahfaahsan aan ku bilowno dhacdooyinkii ugu dambeeyey iyo howlgalladii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay fuliyeen saacadii lasoo dhaafay aan ku bilowno duleedka magaalada kismaayo maalinkii labaad waxaa duleedka magaalada kismaayo ka soconaya dagaalo qaraar oo u dhexeeya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo askarta maamulka jubbaland ciidanka maamulka jubbaland oo maalinkii labaad isku dayay inay dhaqdhaqaaq ka soo sameeyaan deegaanka singaleer iyo sidoo kale wiirkoy ayaa mar kale lagu jebiyey saddex askari ayaa dagaalkaasi looga reebay maanta ciidankana way kala carareen afar askari oo dhaawac ah ayay askartaasi jiiteen dhanka kale gobolka banaadir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay ka fuliyeen qarax qaraxa wuxuu si gaara kaga dhacay degmada yaqshid ee magaalada muqdisho waxaa lala egtay askar ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ugu yaraan hal askari ayaa qaraxaasi kaga dhintay ciidanka dowladda federaalka mid kalena wuu ku dhaawacmay dhanka kale gobolka mudug ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan qeybtooda jugta culus ayaa waxa ay weerar madaafiic ah ku qaadeen saldhigyada ciidanka dowladda federaalka ay ku leeyihiin magaalada camaara waxaa jira khasaare soo gaaray askartaasi ugu dambeyntii magaalada baar dheere galabta ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay ka fuliyeen howlgal qorshaysan kaasi oo ay ku dileen ukun jini oo ahaa askari ka tirsanaa ciidamada maamulka jubbaland ee ku sugnaa magaalada baardheere
فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا waa hagaag barnaamijka dhuwaxa waraysiyada ayaad degeysanaysaan halka uu idinkaga imaanayo waa raadiyahaal furqoon xasan gurguurta madaxweynaha dowladda federaalka oo lasoo ogaaday kiniisadihii soo barbaariyey ee tababarada siinayey dhowr iyo labaatankii sanno ee lasoo dhaafay ayaan idiin soo wadnaa balse markan aynu ka hormarino warar ku saabsan weerarkii imaaraadka ee lagu beegsaday magaalada muqdisho maxamed bin zaayid oo ah madaxweynaha dowladda daba-ilifka ah ee imaaraadka carabta ayaa isbitaal ku yaala magaalada abuudabi ku booqday dhaawaca sargaal ka mid ahaa mas-uuliyiintii lagu weeraray magaalada muqdisho gaar ahaan xerada genaraal gordon wakaaladda wararka imaaraadka ayaa faafisay muuqaalada maxamed bin zaa'id oo isbitaal ku booqanaya kabtan maxamed saalim al nucaymi kaasoo si xun ugu dhaawacmay weerarkii bishii lasoo dhaafay ka dhacay xerada genaraal gordon ee magaalada muqdisho weerarkan uu fuliya dagaalyahan ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa wuxuu gallaaftay saraakiil u kala dhashay dalalka imaaraadka carabta baxrayn iyo sidoo kale calooshood u shaqaystayaal ka soo jeeday waddama dhaca afrika mas-uuliyiinta lagu dilay weerarkaasi qorshaysan waxaa ka mid ahaa koloneel maxamed mubaarak oo ahaa madaxii imaaraadka dalalka yeman iyo sidoo kale soomaaliya
وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكر waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka dhow xawareysiyada qeybihiisa hore ayaan ku guda jirnaa idaacadda islaamiga alfurqaan ayaadna kala socotaan dad badan oo soomaaliyeed ayaa tuhun badan ka qabay habdhaqanka xasan gurguurte madaxweynaha dowladda federaalka ee hogaamiya dowladda fadhigeedu yahay magaalada muqdisho dadka soomaaliyeed ayaa aada ula yaabanaa hadallo iyo habdhaqanno lagu arkay xasan gurguurte kuwaasi oo u muuqda inuu aada ugu taageerayo hay-adaha karishtaanka baaritaan dheer uu sameeyey yaxya maxmuud oo ah aqoon-yahan dhallinyaro ah oo soomaaliyeed ayaa wuxuu ku soo bandhigay caddeemo badan oo muujinaya xasan gurgurta kiniisadihii soo barbaariyey tababarka soo siinaya afar iyo labaatankii sanno ee lasoo dhaafay baaritaanka uu sameeyey yaxya waxaa ku lifaaqan muuqaallo ay iska soo duubeen kooxihii kirishtaanka ahaa ee uu ka tirsanaa xasan gurgurta oo ka dhex muuqanaya soo dhoweyn kala duwan oo ay kooxahan kirishtaanka ah xasan gurgurta u sameynayaan iyo arrimo kale oo badan waa kan yaxye oo ka waramaya kiniisadda xasan lagu soo tababaray ayaa maanta ka hadlaynaa insha allah sawirkaan aad aragtaan waa xasan yaa sanadkana waa kii marka meeshaan uu ninkan joogo ka ilaa ka e m u la dhaho waa maxay e m u maxaa laga wadaa eastern menonite university magaca muhiimka ah aad raba inaad xasuusataan waa menonite okay menonite maxaa la dhahaa dad oo ka mid ah kirishtaanka weli ka sii mid ah protestantka waxaan oo dhan waa muhiim xasuusta okay marka meeshaan kiniisaddan oo dadka lagu tababaro yaa ayaan ka hadlaynaa ta astaantooda iyo sawirkooda waa tan wayaan holy bible is the truth okay pagekooda ugu horeeyana markaad tagtid maxaa ku qoran we lead lives following jesus model of faith in action yaa tilaawad qaad oo ku xiran anaka oo jesus raacano crossing divide seeking peace and justice maxaa rabaa inaad xasuusataan xarifkaas peace waa xarifkay ku soo gambadaan in badan dadka marka si fiican u xasuusta and shaping communities and a world okay worldna xasuusta because waxaan waa wax caalami ah calaamadooda oo kirishtaanka tan waa tanaa laakiin maxaa ku wareegsan adduunka oo dhan marka dadkan maxaa la dhahaa evangelical christians aa la dhahaa waa dadka diinta kirishtaanka adduunka ran adduunka dhan inay kirishtaan ka dhigaanay rabaan okay protestant weeyaan marka dadka maxaa la dhahaa menonites taariikh dheer oo ilaa boqol sano ka badan oo isku xirxiran oo maanta ilaa maanta socoto aan ka hadlaynaa ilaa maanta dadka soomaalida in badan ee madaxweyne iyo dowlad iyo waxay ugu wacaan dadka sameeyey dadka maamulo okay aan ka hadlaynaa insha allah waa story dheer oo fifty video aan ka samayn karo marka ila socda dadkan meesha ay ugu badan yihiin populationkooda kuwa la dhaho moninite-ka waayaa meesha ay ugu badan yihiin kow waa maraykanka labo waa ethiopia populationkooda okay arrintaas waa inaad xasuusataan because taariikhda ethiopia iyo maraykanka 2006ka ilaa maanta ilaa wakhtiga hore say iskugu xiran yihiinna taasna waan gaadhaynaa horta kow waa inaad fahantaan kirishtaanka say u kala baxaan kirishtaanka saddex denomination wax la dhaho mise saddex ayay u kala baxaan maanta saddexdaas midka ugu awood badan waa kuwa la dhaho protestant labada kaleeta maxaa la dhahaa catholic iyo orthodox maanta adduunka kuwa ugu awood badan maxaa la dhahaa protestant okay sababta ay awood badanna u leeyihiin waa inay yahuudda saaxiib la yihiin yahuudda iyo protestant christianka way isla shaqeeyaan ma fahanteen okay marka waraaqad yar mise buug yar soo qaata sida waxaan ula socotaan iskuulka eastern mennonite university magaca mennonite xasuusta kirishtaanka oo protestantka ah oo adduunka dhan rabo inay ka dhigaan waxay dhahaan evangelize adduunka dhan inay diintooda xoog kusoo geliyaan mise maskax bedel mise education mise ciidan ahaan si walba wax walbay qaadato protestant mennonites protestant christian magacooda qorta okay taariikhdanna maxayn tusaayaa waqtigii sayidka ilaa ka hor ilaa maantana siday si toos a iskugu xidhan tahay isla skuulkaas oo la dhaho e m u yaa waraaqad kaleeto oo ay ka hadlaayaan somaliland yaa meeshan way ku jirtaa adiga boqol waraaqadood ayaa jiro aniga waqti badan ma haysto marka videoga midka ugu horeeya maxaan rabaa inaan tuso abaarsow iskuulka la dhaho oo ilmaha kiniisadooyinka ku guraayay somaliland iyo maanta dowladda soomaaliya iyo waxaan oo dhan dadka maamulo iyo siday iskugu xiran yihiin ayaan tusayaa okay marka waraaqadan maxay ku soo qoreen this was ironic given that a federal agency usa aid waa garanaysaan hay-adaas was paying for this training xarafka muhiimka ah waa training okay videoga markuu bilaado maxaa dhahay tababarka xasan la siinayo marka tan maxay ii muujinaysaa inay tahay arrin oo tababar ah arrin tababar arrin maskax bedel iyo arrin ee dadkan ay ka shaqaynayaan waa training weeyaan ma fahanteen iskuulayaasha dadka laga soo kaxeynayo maaragtay soomaaliya iyo dhulkaas dhulka muslimka dadka laga soo kaxeynayo kaniistooyinaa la keeni waa maskax bedel iyo tababaraa la siini waddankaadaa loo celini madaxweyne iyo dowlad beenbeen ahi waxyaalahaasaa laga dhigayaa siday ummadda kaleeto fitnada iyo fasaadka iyo diin la-aanta iyo kirishtaannimada ayagan ugu faafiyaan iyo fikiryaasha iyo ideologiyaasha gaalada okay ila socda marka intaan abaarso ka bixin ninkan waa garanaysaan jonathan star waa ninka sameeyey abaarso isaga oo joogo kiniisad kaleeto oo la dhaho holy cross yaa marka abaarso video keetaan ka hadlayaa hore aan soconno waxyaalo badan ayaa jiro okay xasan iyo maxaan ku soo noqonaynaa iskuulka kirishtaanka oo lagu soo tababaray taariikhda iyo waxaan dhan say iskugu xiran yihiin inaan tusaan rabaa idinkana waraaqada wax ku qortaan soo qaata informationka qorta magacyaasha qorta xasuusta videoga ku soo celiya sidaa u fahantaan waxaa runta xaqa meesha ka jiro waxaan inay tahay arrin diini ah dadkan kaleeto oo oo lumay oo qabyaalad ku lumay oo aniga gobolkaana ka imaaday aniga halkaasaan ka imaaday aniga waa soomaaliya mali dhaho aniga ethoobiyaana aniga kenyana aniga landerba projectyaashan oo dhan waa dad oo already maskaxdooda la qabsaday waxa runta oo socdana ogeen marka doqomaha ha noqonina dad wax akhristo oo wax fahmo oo ilaahay ku xiran noqda okay dadka diintiina iyo dhaqankiina raba inay beddelaan in kala gogooyaan in kala saaraan waxa dhanna idinkoo iga qarsan yihiin ay samaynayaan ayaan rabaa inaan tusno insha allah xasan aan kusoo noqonaynaa marka maxaa la dhahay president somalia welcome home gurigiisuu kusoo noqday kiniisadda waa gurigiisa yaa e m u's summer programkiisa camal okay ninkana aragtaan ummadda soomaalida ee madaxweyne maanta ugu wacayaan iyo dowladooda iyo waxaan oo dhan ayaan tusayaa gaariga markii laga soo dejinayo yaa soo dejinayo c i a da okay part assisted by u s secret service members waa asaga kiniisadda yaa kusoo dhaweynayo c i a da maraykanka kusoo dhaweynayso waa gurigiisa gabadhanna markaytaan ka hadlaya khadiijo la dhaho ayadana ka tirsan baarlamaanka soomaalida okay storigan wax badanaa ku jiro dad badanaa ku jiro kow wayaan inta ugu muhiimsan xataa ma gaadhin okay waa inaa fahantaan markay la socda okay c i a da sababtay muhiim u tahay waraaqadkeetaa jirto la dhaho the c i a secret sites in somalia okay soomaaliya dhul badan ayay c i a da maamushaa ee leedahay arrintaana waa arrin waqti badan socotay labadan nin waa garanaysaan william ruto iyo abi kenya iyo ethiopia labadoodana waa waa maxay waa protestant kristaan waan iin sheegay magacyaashan xasuusta waa muhiim marka protestant krishtaanka awoodda ugu badan hadda krishtaanka ayagaas kale ayagaa ugu awood badan sababtana waa maxay waa inay yahuudda la shaqeeyaan waa abi axmed yahuudda madaxay ku xirtaan loo saaray lo- lagu soo dhaweeyey dhulkaas derbiga madaxa loo saarayo ya sidoo kaleeto waa william ruto isagana waa kastaa madaxiisa loo saari yahuudda iyo dadkan waa same marka way isla jiraan ani waa in sheegay waxaan waa diin dhulkeenu haystaa n f d okay israel markay ta- falastiin hadda dilaysa wuu taageeray twitterkiisuu soo dhigay waqtigaa iga dhammaan rabo waa abi dhulkeenu haystaa intaas la eg biyuuna u soo socdaa soomaalidu kala qaybinaya marka waxaan dhan way isku xidhan yihiin dowladda maanta aad dowladda ugu wacdaan adis abaa lagu sameeyey marka waa qaybtii koowaad insha allah qaybta labaad soo socotaa qaybta labaad baaritaanka uu sameeyey yaxya insha allah waxaan idinkugu soo gudbi doonaa habeenka soo socda barnaamijka dhuuxa waraysiyada insha allah
سأبقى فخورا بإسلامي بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaad dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuu idinkaga imaanayaa magaalada buulafulay ee wilaayadii islaamiga ah ee bay waxaa ka dhacday munaasabad ballaaran taasi oo haweenka ku dhaqan magaalada buulafulay ay ku wareejinayeen lixdan neef oo ari ah iyo sidoo kale hadiyado kala duwan oo ay ugu talagaleen ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab munaasabadda waxaa laga jeediyey kelimaad kala duwan iyadoona ay ka soo qayb galeen marti sharaf kala duwan culimo iyo aqoon-yahano ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana kelimaad ka jeediyey waxaan ugu horeyn idiin soo gudbinaynaa sheekh fu'aad maxamed khalaf oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada sidoo kalena ka mid ah culimmada soomaaliyeed oo aad u bogaadiyey hadiyaadka ka soo baxay gacmaha haweenka magaalada buulafulay
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد يقول الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلطة واعلموا أن الله مع المتقين وقال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع- سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم أيها الإخوة في الله الله سبحانه وتعالى مؤمنين توحوا أمري رقي دمر إيغو أه إي- إني لجهادان عدو الله سبحانه وتعالى خاصة كوا نقصوا دولي إيه دلكينا صوقلي الله wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu qaatiluu aladiina yaluunakum min alkufaari walyajiduu fiikum khilta adeegna ha idinka helaan la dagaalama haddaan dagaalanno oon isgarabsanno allah wuxuu yidhi waclamuu ana allaha maca almuttaqiin waxaad ogaataan alle muttaqiinta inuu la jiro alle wuxuu tilmaamay maalka ilaahay dartii loo bixiyo khaasatan jihaadka lagu bixiyo allah inuu barakeeyo dadka bixiyana allah waa barakeeyaa maalkay bixiyeenna allah waa barakaynayaa allah wuxuu ku tilmaamay jihaadka maalka lagu bixiyo in ay xabad badar ah oo dhulka la geliyey oo boqol sabuul soo saartay mathalu aladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illaahi kamathali xabbatin anbatat sabca sanaabil haddaad aad u malaysaan lixdan neef oo arya inaad bixiseen allah agtiisa way ku weyn tahay alle subxaanah wa tacaala waxa uu tilmaamay hal xabbo qofkii bixiya nebiga calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimid wuxuu waday neef geela oo uu soo faruur xidhay oo hoggaankeedii wadato fa qaala yaa rasuula allah haadihi fii sabiili illaah tani ilaahay dartii baa u bixiyey markaasuu nebigu yidhi sala allahu calayh wasalam waxaad jannada gudaheeda ku leedahay toddoba boqol oo geela oo faruur xidhan baad leedahay allah baa barakaynaya waxa la bixiyo maalkan aad bixiseen ilaahay kelmaddiisaa lagu koryeelayaa markaan gaalada la dagaalamayno oo forontiga aan joogno oo yeed iyo caati iyo dhulkaas muslimiinta ay joogaan waxaa la keenayey gabdhaha baayi iyo bakool deggan geela iyo ariga iyo caagaga iyo buskudka ay soo dhiibeen ayay mujaahidiinta cunayeen kuna noolaayeen allaha barakeeyo waxaad daba taagan tihiin gabdhihii muslimaadka ahaa ee ilaahay diintiisa u dagaalamay sheekh mukhtaar wuxuu dhahayey dagaalkii uxud gabarh baa rasuulka ilaahay difaacday oo garabkiisa istaagtay gabadhaasi tumay ahayd gabadhaasi waxayd ummu camaara nusaybatu binti kacbin radia allaahu canha markii nebiga laga cararay iyadii wiilkeedii baa soo haray toddobiyo labaatan dhaawac baa ku dhacay iyo dhaawac kastana rasuulka ilaahay baa loo soo waday dhinac nebigu wuxuu yidhi haddaan midigta fiiriyo ummu camaara ay difaacaysay haddaan bidixda fiiriyo ummu camaara ay difaacaysay hortaydana iyadaa taagneyd xaaladda iyadoo lagu jira ayuu rasuulku ilaahay yidhi yaa umma camaara saliinii maa shi'ti saliinii maa shi'ti waxaad doontay u weydiiso faqaalat radia allaahu canha as'aluka yaa rasuula allah muraafaqataka fi ljanna adduunku ma rabo laakiin waxaan rabaa jannada adduunka waan ku saaxiibna waa isbarannay inaan jannada rafiiq ugula noqdo gabdhahaasaad daba taagan tihiin ha u malaynina meel dhow inaad joogtaan waxaan idinka rabaa marka inaydan yaraysanina waxaad bixinaysaan inay idinla weynaato alla agtiisa inay idiin jirto inaad garataan gabdhaha muslimaadka ah waxaa laga rabaa kuwa aanan walaalahooda aan howshan ku jirin jihaadka ku jirin inay kaxeeyaan oo jihaadkaad ka qayb gashaan wa jazaakum allaahu khayran allahna idin barakeeyo owlaadiinna iyo idinka iyo howshan aad qabateen caaggan aad isleedihiin qiimigiisa haddaad ogaan lahaydeen waxaad dareemi lahaydeen inaydan ka daalina dadka mujaahidiinta markay daalaan biyo qabow bay ugu imaanaya oo geedaha u saaran annagu waxaan leenahay firiijiteero oo aan u baahnayn maxay ahayto koronto u baahnayn oo gabdhaha noo soo sameeyeen allaha barakeeyo wa jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum intaas ka gadaal haweenka ayaa ka hadlay hadiyaadka ay mujaahidiinta ku wareejiyeen alxamdulilaah allah subxaana wa tacaala ayaa mahadsan inugu kulmiyey makaankan sharafta badan allah subxaana wa tacaala ayaa na waafajiyey inaan halkan iskugu maanta iskugu imaano waxaan rabnaa inaan halkan ku wareejinno agabyo iskugu jiro xoolo nool iyo agabyo kale haddaan sii gudugalo xoolaha nool waa lixdan neef oo ari ah iyo agabyo kale oo ka mid ah caagaga tolnaa allah subxaana wa tacaala ayaa na waafajiyey tabar iyo awood aan ku kaagna ma lahayn ilaahay subxaana wa tacaala ayaa na waafajiyey allah ayaa mahadinaa awal hore jihaadka door ayaa nooga furan waxaana diyaar u nahay insha allah haddaan nahay gabdhaha ku dhaqan gobolka baay khaasatan maxaafadada bulufulay inaan ka qayb qaadano jihaadka ka socda geeska afrika insha allah tanna bilow ma ahayn mana noqon doonto ugu dambeyntii waana ka qayb qaadan doona waana u taagannahay wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu alxamdu lilaahi wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah waashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluh amaa bacd aan kolley wararkii horbalan shaagi ina lin fidhii meelan meel raayusa wareejin kumid ee qayb kumid ee alaabtii oo lanka taragala mujaahidiinta ama dagaalka oo ku dareera gaalada iyo muslimiinta dhati oo ku dareera ina lan dhiibi dartiya lan fidhi kolley horey baa lan shaagi culummada sheegti gabrinoo maryan sheegan insha allahu tacaala anin walwiinma ka daraw laakiin may ka daray mayla raayusa kalimaad yar insha allahu tacaala maylaha mayla dhiibay meelan mayla ka dhiibay munaasabada haddaana ku hadala taariikhda iyo walbana oonku wareegdaana mayl raaiso lama boqol lixdan ishan caag yaanta laga diyaari horeyna waa walku sii badan lan diyaari mayla diyaariyay haddii ilaahay kii roonye lixdan neef irin e yaanta laka dhiibi haan layna makagaabsado doogna haan layna hordhang man dhiibna walbadan yaha dhiibna insha allahu tacaala haddana walku sii badan ha dhiibi doogna gaal ha dhiibana loo ha dhiibana irin ha dhiibana may dhiibana caagata tolon ha dhiibana buskudka dhiibana wal alla go'yaalka dhiibana mujaahidiinta jaakooyinka siyaana mayl araa kobo siyaana sigisaanda galladayanga siyaan hataa shaambadi ka gaboysadayanga siyaan horeyna waan siini hadda ku bacdana sii doogna insha allahu tacaala mal nin ku baahan ini una caago lay dhiibno ama mayl araa lixdan caag neef gaala una dhiibno mal nin ku baahan laakiin xadiidka rasuul sal alay wasalam yee mayl araa dhaqangeliyahan oo man jahza gaaziyan fagad gazaa rasuul sal alayhi wasalam iri taasa dhaqangeliyahan ilaah subxaana watacaala mahadoo idil allah subxaana watacaala ayay u sugnaatay iskugu keena keeni bannaankan oo ilaahi subxaana watacaala kalaamkiisa lagu koryeelayo annagoo rijaalan wa nisaa'e waxaan iskugu imaadnay xaflad xafladdaasoo lagu wareejinayo walaalaha hadiyaadka ugu taragaleen gabdhaha muslimaadka ah gabdhahaasoo matalayo safiya cabdimudalib umu camaara asmaa bintu abibakar ilaahi subxaana watacaala waxaan weydiisanaynaa inuu naga aqbalo meel kastoon joognaa camaasheen intaas kadib waxaan leeyahay xasan murtid ayaan rabaa inaan baaq u diro xasan habhabley walaayaad ma soo hamiyey wuxuu hadba meel hoydo gaal oo habar waclabo huuraale wuxuu hugufleeyo diyaaradhada hago hordhici koowaadba hoygooda ma la holciyey hordhici labaadna hilibkooda ma la harqiyey huunfaydi iyeyda haadii ma qaybsadeen allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar yuhuud hadday iskaalmaysata iyo gurgurteeskaas iyo muusabix iyo abigaalba inta ka dhexayda annaga waxaa waaye nimcadaas ilaahay subxaana watacaala nagu manaystay oo ilaa macnaha geeska jahaadka geeska afrika ka socda khaasatan soomaaliya ka socda gabdhahaas agagaas iyo xoolahaas ay maanta keeneen hordhacu ma ahan bilaawnu ma ahan umana dambay doon insha allah balse waxaa waaye waxaad ogaataa gaaloy meel walbaad joogtid haddaad isku habaar wacatid iyo haddaad diyaarad soo dirtid iyo haddaad dabaabaad soo dirtid waa qanimaga annaga ilaahaynu subxaana watacala inoogu talagalo waaye annagaa noo soo diray mooyaane wax adiga aad ku dheefeydid ma laha gurgurtow haddaad calaacashid iyo haddaad habar wacatid iyo haddii baalka abii axmed u tagtid iyo haddaad musabix u tagtid iyo haddaad yuhuud ka degtid iyo haddaad kenya u soo jiidid iyo haddaad meel walba tagtidba adiga cabaadka adigun ku dilin annagu waa meesha annagu waxaa naha dhul aduguna waxaad gaalana waa haaqin haaqinkuna wou dhammaada dhulka haddii lagu haaqo annaguna jahaadkuna ma dhammaanaayo ilaa qiyaama saaca ma dhammaanayo ma dhammaanayo ilaa buuraha galgal ilaa geeska afrika meel walba ilaa geeska afrika yah wou baahay wou baahay hadday diyaarad tahay haddaad dabaabaad tahay yah haddaad adugu soo dir adugu soo dir ku allana hadeerna waxaan ka tuugayaa wiilasha ku dhalahaya iyaguna colaadda ku dhalahaya allah rabbiraxmaanka inaad ka toobad keenan kuwaas alla u barya kuwa iyaguna sida annaga jihaadka ay noogu dagaalayaan kuwa furmaha ku dagaalgalaya iyaguna allah waxaan ka barya inay ka toobad keenaan hadday ka toobad keenina gacmaha mujaahidiintaa lagu cadaabin lagu cadaabin allahana ku cadaabaan leenna allaha ku cadaabaan leenna rabbiraxmaanka odayaasha dhaqanka magaalada buulo fullahi ayaa sidoo kale ka hadlay ilaahay khayr hanu waafajiye kulan unsaa kulannana ijaaba iyoanay tawfiiqa ilaahay nuu yeela gabdhahana gabdhahayna muslimiyaadka ay deeqda imaana keeneen deeq cajaacib leh ayaa ilaahay ka yeela iyana ilaahay waxaas ka tuuqnaa in ijaabada ilaahay waafajiyaay ummadda muslimiinana in ilaahay khayrka waafajiyaay jihaadka una ka sharnayna waxaan leenahay mid adduunye iyo aakhira talka liibaana ayaa ilaahay sanuu yeela tan labaad waxaan leenahay habeen iyo maalin waxaa nulka baahan yahay jahaadka koo qoray heesadaa koo deeqdii bihiyaa leeyahay alxamdulilaah ilaahay waanu badiy ilaahay waanu barakeey nacfi iyo naxariisna ilaahay waanu siiy taasna waxaan leenahay habeen iyo maalin dad yahow gaalada adowga ay deega oo soomaaliya tibida oo meel walba laka keena ama madow ha ahaata ama caddaan ha ahaada waxaa lagu keenaya in muslimiinta laka baabi'iya lagu keena ilaahayna waxaanu jiseeye inay cadowgaas un baabi'inaay haddana waxaan leenahay intaas iyo intii kaxun oo saa socotayna insha allah waxaas ilaahay iska tuugnaay iniyoo cadowgaas ilaahay baabi'iyay haddii dahay badda ka socdaay haddii cirka uska socdaay haddii dhulka uska socdaay insha allah waxaad diyaaranahay sakiiran kabiiran niswaad iyo rijaal ini uuna habeen iyo maalin diyaar un u bata un u bata gaalada jihaadna diyaar u nahay ugaas ha ahaada culummo ha ahaata haween ha ahaada ragga dhalinyarada ee jihaadka kasharay ha ahaada waxaa kulligaan ka samagnahay inii jihaadkaas ilaahay nuu falla yeela ini un kor u qaadnaay lilaahiyaa ka nahay laqdaba ma nu'ay intaasaana soo ogaatiin waa bilaahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال الله تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الحمد لله إلهي تبارك وتعالى يا مهد انسقناتي عليها نوافجيي خيركاس oo geega hata una kulankan oo runtii xaflad oo runtii xaflado badannaha aragi jirnay xafladda inka qaalisin ee alleh hana waafajiye ilaahagaas ba mahadle tabaaraka watacaala awalan wa aakhiran ilaahi tabaaraka watacaala yan mahadyaana bacda xamdilaahi caza wajalla qiyaadadeena yan mahadnagaana inka horeeyo amiirkeena asheekh axmed cumar abu cubayda wa khaasatan haddana walaayada islaamiga haddaanu roogno baay asheekh xamza abu jacfar jazaahu llaahu khayran sidaas oo kale xafladan agaasinshe oo laku wareejiyahay lixdankaas naf oo erinka e oo hadaba nin muuqdo gadaalkan hadda surun iyo kolley caagagaas oo runtii halkii habba inqalamo caagateedun isan argaasan sihilma ah halkii talaaj iyo halka caag oroodana may qiimo kalaha sadiiladaas hatiyasahaytano intu surun ee runtii talaajka may imbaahanya koronto kano kan hadda korontana hadman baahan milal meelisadana wal isticmaale waa qaboojiye oo korontana inin baahanayn jazaakum allahu khayran khayr aljaza yalana gebro runtii mae markii koowaad xafladoosha ku qiib galaan mae markii lamaad mae markii saddexaad mae markii afaraad miraar badana ha ku qiib galni weliba hata geega xafladda hata unu roogno xaflad saameyntie madi un iyo qiimeyntie unu fiirino xafladihii una hamarni oo geega xafladda unu surugno yaa eed iyo eed saameyn iyo culaasniilaleto oo saameyn oo zaa'id ah tanga leh gebdhihii walaayada islaamiga baay wakhaasa muxaafada bulufulay barnaamijkun haka bandhakan haddii un inanu qabadaas eed iyo eed han dhawaayan eed eedan ka faraxsagna waana boogaadiyaan insha allahu albaari sheekh abuu muslim wuxuu ka mid yahay culimmada soomaaliyeed kelimad ayuu ka jeediyey munaasabadii gabdhaha ay ku wareejinayeen hadiyaadka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ولا ليال الله سبحانه وتعالى بمهد اسكله إن سوى في جيمانتا إن مكان وكم وقضه دورك يكارنتا قبل مسلمة أه أي كل هذا هي mushaarakat aljihaadu fii sabiili illaahi inay ka qayb qaadato dowrkeedii kaalinteeda ay ka muujiso jihaadka socda ee u dhexeeya bayna aladiina aamanuu waaladiina kafaruu dagaalka socda wuxuu u dhexeeyaa bayna almusxafi maxaan ku yidhaahdaa baybalka ayuu u dhexeeyaa dagaalka socda wuxuu u dhexeeyaa bayna almasjidi waalkaniisati dagaalka socda wuxuu u dhexeeyaa bayna almuslimiina waalkufaar dagaalka haddaan muslimiin nahay gaala nagu soo qaaday waa xarbi saliibi ah duulaan saliibi ah weeye walaalayaal qof kastoo muslim ah jihaadku wuxuu ku leeyahay kaalin ayuu ku leeyahay boos buu ku leeyahay soo ma jeedid qof boos la'aana lamaba arkaba oo qof meel cidle iska taagan lamaba arkaba qof waliba rag iyo dumar iyo nabadoon iyo suldaan iyo maxaan ku yidhahda wiil iyo dhalinyaro oday iyo waayeel beled iyo baadiyo hantiile iyo faqiir kulli dadkoo dhan kaalin bay ku leeyihiin maanta waxaan u joognaa kaalintii gabdhaha muslimaadka ah gabadha muslimaddu jihaadka ay ku lahayd way badan yihiin waxaa maanta inoo muuqda ood arkaysaan gabdhihii xoogaagay isku soo dardareen oo igu soo daragaleen mujaahidiinta furimaha jooga arigaa soo ma jeedid qiimaha badan ayay soo diyaariyeen alaabtaasay soo diyaariyeen waxaan goobjoog u ahaa maanta ma ahe in ka badan gabdhahan magaaladan wilaayada baay gaar ahaan degmada buulafalaay oo intaasoo ay bixiyeen noocnooc ah guryo buuxa bakhaar buuxa goobjoog baan idhahaa indhahaygan ku soo arkay soo ma jeedid markaska ay ku soo aruuriyeen maantana qaybtaasay qayb ka tahay alxamdu lilah uma alxamdu lilah waxaad dareemaysaa walaalayaal dowrka ay ku leeyihiin gabdhaha muslimaadku waa baaris waa muuqdaa soo ma jeedid waxaa ka mid ah infaaqii bay ka qayb qaateen waxaa u dheer gabdhaha guryaha markay ku laabtaan tarbiyada carruurtii jihaadka ka qaybgeli lahaa qiyaadaadkii muslimiinta mustaqbalka inay diyaariyaan ayaa u dheer oo xaafadda hadday ku noqdaan waxaa ka mid ah inay ka qayb qaataan goobaha caafimaadka sixada iyo caafimaadka inay ka qayb qaataan sidii gabdhihii saxaabiyaadka ah ay ragga soo dhaawacmay jihaadka ay u daweyn jireen waxaa ka mid a walaalayaal addacwatu ila allahi dacwada inay faafiyaan gabdhaha muslimaadka ah mandarkooda iyo muuqaalkooda ayaa addacwatu ila allahi ah soo ma jeedid bulshada hadday ku dhex jiraan soo ma jeed ayay dacwada faafinayaan maraakista markay joogaan ayay dacwada faafinayaan dowrkaas kaalinta ay ku leeyahayn ayay ka mid tahay waxaa ka mid a walaalayaal dhinaca jihaadka dhinaca kale haddana taxriidka gubaabada iyo maxaanku yidhaahdaa ummaddii inay ku tirtirsiiyaan ayaa ka mid ah oo nimankooda iyo wiilashay dhaleen iyo abtiyaashooda adeeradooda inay jihaad ka qayb gala ay yidhaahdaan ayaa ka mid ah walaalayaal nabi maxamed xilligiis hortiisay ka dhacday gabadhii difaacday gabadhee bay ahayd nebiyulaahi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh cadowga markuu soo weeraray oo uu soo buuxiyey oo dhinac kasta laga soo maray gabadhii qaadatay hubkeeda ee dagaalantay ee difaacday gabadhee bay ahayd aanini weydiiye waa yahay waxaa usii dheer diyaargarowga icdaadka waxa mujaahidiinta ay u baahan yihiin waxyaabaha yaryar aan la malaysan karin goobaha ribaadka ay ku jiraan mudaafaadka ay joogaan farimaha ay joogaan mujaahidiinta ay u baahan yihiin ayay gabdhuhu garanayaan markaasay soo diyaarinayaan ilaahay ha xifdiyo allaha dhowro ilaahay subxaanah wa tacaala dantay leeyihiin adduunya aakhare allah u sahlo adduunya aakhare ilaahay subxana wa tacala muraadkooda allah u sahlo dhulkan ka nirine samada allah ka aqbalo wajazaakum allahu khayran bixusni istimaacikum wassalaamu calaykum waraxmat allah gabagabadii waaliga wilaayadii islaamiga ah ee ba'ay ayaa goobta kelimad ka jeediyey
alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri اddiini waاddunya wsali allahuma calaa nabiyina muxamadi waaalihi wasaxbihi ajmaciin yaquulu rabu اlcizati tabaaraka wa tacaala wma anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifuh wayaquulu ayضa waanfiquu fi sabiili اllahi walaa tulquu biaydiikum ila اtahluka wاsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah القائل من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا الله تبارك وتعالى يا مهن نغانا نسيني نعموينك فرح بدن لله كوبا كورنا ما اي سامين وين انك رابي كلماتك غوبابدا هاي oo taariikhda ka jartay taariikhda la hay oo gabdhaha meelaha ku jeediyeen sheekh alwaalid abu muslim warkii warbixintii uusana siiyay oo taariikhda hayti iyo gabarti goobjoog aan haytay waaba saaxibatu alqadiya haytay iyo muwaafaqadii waa runtii saameyntii gaara waa lahayd alcajiiba waa haya maynana tu siyaasiya gabdhihii saxaabiyaadka haayeen oo nabigan caleyhi salaatu wasalaam la noolayeen dadka dayida haayoo nocjo ah weli ilaahay subxaana wa tacala ani hasaarahay ilaahay aan kama hadnagaana gabdho noocgaas ani ilaahayna siiy subxaana wa tacaala may dareemee jihaadka gabdhaha ka jaran oo dagaalka hata socda iyo kama shaarakeeya haayaan runtii haddii dowrkaasi kaalintaas moqonaado fadhi culays badan ani la dareemo fad walaa caagada furumolaka ka waraaba haayo tallaajada aho taala dhaqaale ibeesamaha ku biyahayo maybu aha maylaraa oo qasnada sagaar ahan ku bahaso sheege waa dhaqaalaha laha ku biyahay gabdhaha dhiibahayaan iyo wana galanti wax ka sameeyahayaan saasoo kale wal badan oo kumada furumo may taale buskudkii gabdhoogan ha diyaariyaan tamaryo ha gadan go-yaalyo ha gadan iyo kobayo ha gadan dharyo ha gadan furumaha qaar may lijeeyey xubyo gabdho shaanan oo qoro iyo rasasba'na iska jar furumaha qaar may lijeeyey xoolano nool oo gabdhaha muslimaadka ee shaanan oo geel kumadeyi erin kumadeyi furumaha qaar may lishaanay hee dhaqaalo beese ah beese oo doolar ah oo gabdhaha muslimaadka ah galantiyo macnaha yabshaha ku biya kaalintaas beleyran oo runtii gabdhaha ku qaadada ahayaan jihaadka ku socda bariga africa mayna dareen siyaasi ani ayay jihaad ilaahay subxaanahu wa tacaala laka raaligelyahay may weele inta oo doomanka ilaahay aho soo suuban ma inshalhir haddii gabdho ayin haddii megal ayin ma inshalhir ilaahay aan kama hadnagaano tabaaraka wa tacaala runtii walaayada bay may xasuusaday xaflado eed iyo eedan beleeran tan lamad haayan ama kusii beleeranayan oo gabdho alaab ha ka wareejiyayan xanti iyo maal ha ka wareejiyayan jihaadka laka laka dacmiyayo laka taageero may xasuusaday xafladoogaasii tukumada aqabkii gabdhaha ha wareejiyan baaburri lanshani oo mayla raayusu walaayaadka kale laha ku diri maylan baa haday mooto iyo sedelugaadle iyo iyo mayla raayusa gaarig iyo baabur meelagun rogo isku dhaf baabur laha ku diri walaayaadka kale yaa lanshanay yaa laka roraay mayna aniska jartay labaatan shay oo kala nooc ah labaatan iyo kow iyo labaatan iyo laba meeloy ani dhammaytay aan maleeya ashyaa kala nooc ah dhammaantii ooba ka la tuurawna aan lahayn may kala jartay gabdho ani mushaarakayeeno ku qiib gaadadaan baaha kasta muslimiinta ka koyti jihaadka shileediya ma ah fatahaadii haddanka damboyti fatahaadii haddanka damboyti gabdhaha muslimaadka mushaarakeeyeen walaayadan roogan ama walaayaadka kala roogan dharkiishow anti santuugaha ku biyen boorsaha ku biyen yaa ka wareejiyeen guddigii dahabshow anti has ku furen yaa ka wareejiyeen saasoo kale mayla raayusa wal kasta oo idilaka ka dhagaday ama nololba anhaay yaa wareejiyeen waa fatahaadii abaartii kusii horreeytay xilligii shee saasoo kale ahaytay markaas la dhaafay ma lahayn maraakista dhammaantiyo haanu haska dardari haan la taxriidi dhammaantiyo sheenan saas ahaytay may kale saasoo kale cajiib lahaayey masaajidda walaayaadka ka dhasan oo qiimaha badan oo laka tukadahay maa min masjidin oo walaayaadka laka dhasi maabajar ilaa gabdhaha mushaarakadii oo kaleey gabdhaha muslimaadka buulufulay masaajida ka taala oo hadda magaalada ninka taala may xasuusaday xaflada ama kulamo gaar ee gabdho lanka qobaday la ari masaajidka walka la baxa dhaqaalaha meelalaha ku qaadina dhaqaalihii ragila jamciyo meelaniskashaani dhaqaalo ku badan nagan markasa la dhasay haddii la aryo kaalinta koowaad ka jaran masaajida la dhasay haddii la arag kaalinta koowaad ka jaran maxadi madarasi la dhasay haddii la arag kaalinta kalamaada ka jaran kaalinta koowaad ka jaran jihaadkiina waa ku marka waa waa mayba la arag hore waa rakiisada inka weyn ama rakiisada lamaad waay ama tiirka lamaad waay oo jihaadka ka socda dacwadana ka socota ilaahay ikhlaasnin ka waala eed iyo eeda walaayada yaasin halkin inku warqabto waana sanbogaadiyaasa jazaakum allahu khayran asan lana ilaahay subxaana wa tacaala yaa abaalwiisiin ku tuugana ilaahay subxaana wa tacaala jannadiisa inid ka wartan yaa ilaahay siin ku tuugan insha allahu tacaala walilaahi linis weydiiye ridaa uraxmaan yo waaye ilaahay inisiinka raalli nagada yaa ilaahay ku baryaan tabaaraka wa tacaala dhan kasta walbarashada ku culustana walbarashada ilaahay in fududaay kan jihaadka han waafagna ilaahay ha waafajiyo anta gaalada ratiina ilaahay hanuuni ho khayr la dooni ho ilaahay khayran la doonana ilaahay muslimiinta ku qobada arinkii waa ku insha allahu tacaala garantaya ka jara caagado galanteeya ka jaran ani meelilanka talagalayna ballangu in aan isiinku geysiye jazaakum allahu khayran kaasi wuxuu ahaa waaliga wilaayadii islaamiga ah ee baay oo kelimad ka jeedinayey munaasabad ay hadiyaad ku wareejinayeen gabdhaha magaalada buulafullay ee wilaayadii islaamiga ah ee baay taasi oo ay ugu tala galeen ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhegaystayaal caawo intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada kan mid la mid ah dib intaan maqalkiisa ugu kulmi doonno assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي